qof walba ama ha caafimaad qabo ama ha xanuunsanaadee waxaa muhiim ah inuu iska ilaaliyo horta waxa wixii dufanka ku badan yihiin iyo wixii caloryga high ku ah ama ay sokorta aada u kicin karo tusaale ahaan xilliga ramadaanka aada waxaa u cunnaa waa sambuuska waxaa aada u cunnaa waxa weye waa timirta burka iyo mashmashka iyo wixii lamid ah aad ba u kiciyaan timirta kaba soo qaada qofka hadduu macaan qabo timirta waa waa waxay kamid yihiin khudradda sokorta aada u kicisa oo qofka macaanka qabana laleeyahay yousan ka badsan saddex afar shan intii tira ahaan la-eg halkii timir waxa ku jirto ku dhawaad labaatan iyo shan ilaa iyo konton caloria ku jirto oo waxa lagu leeyahy qofka hadduu socunto kala haysan oo timirta keliya ku noolaada nafaqa ahaan waa aad bay u wanaagsan tahay laakiin hadduu qofka sokor qabo aad bay ukicisaa marka inuusan inuusan badsan waxaa kalooba kamid ah sambuuska oo iyadana dufankiinu ku badan yahay qofka islamarkaas macaanka qabana sokortiisa kicin karto hadduu ku badsado wixii ku badan carbohydrateska oo burkii u raaciyo kala mashmashka raaciyo waxaa taa sii dheer marka waa beriiskii waa baastadii oo kulli ah carbohydrate ama markii jirka ay galaan isku bedelayo sokor iyagana sidoo kale ani hadda waxaa ka hadlayaa camuuman qofka sokorta qabo in uu ku bilaabo wax fudud sidii shurbad ama timir aana ka badnayn saddex cadadkeeda ou tartiibsado sokortiisa la socdo kadibna cunto khafiif oo hilibkii iyo khudradii ku badan tahay carbohydratekii sidii beriiskii baastadii ceyshkii soortii ay ku yar tahay tusaale ahaan haddii qofka sokorta qaba ee sooman uu cadad badan ka qaato cunooyinka cagaaran khudradda iyo fruitska waxay yidhahdaan miraha kuwaana ma u daran tahay dadka sooman ee sokorta qaba maya horta khudradda maya khudradda waxa weye mar walba way fiican tahay khudradda waxaa ka hadlay marka waxay cagaaran ama ha noqoto qajaarkii ama yaanyadii ama maxaa la dhahay ansalaatadii iyo wixii lamidka ah oo aad ba wanaagsan yihiin kuwaas oo sokorta ma kiciyaan laakiin markaa dhankan kale u jeerno aadna dhanka miraha oo kale fruitska sida cambaha iyo qaraha maxaa la yihahday babayga iyo wixii lamid ah kuwaas dabcan way kicinayaan sokorta marka hadduu qofka macaanka qabo iyagana waa inuusan iska badin looma diidano oo uu qaadan karaa laakiin inuusan iska badin ayaa muhiim ah doctor masalax waxaad dhinaca kale ka warantaa dadka sokorta qaba qaarna waa kuwo sokortii qaba oo soomi karoo sooma qaarna ma soomi karaan marka bal haddaad sharaxdo maxay yihiin farqiga u dhexeeya labadaas nooc ee sokorta ah ee qofna u suuro gelinaya inuu soomo qofna macnaha aan u suuro gelinayn inuu soomo in taas la fahmo waxa muhiim ah kooda hore in la fahmo in sokortan ama macaanka ama sankarowga kaadi macaanka diabetiska intaba loo yaqaano inay dhowr nooc u kala baxaan nooc waxaa jira loo yaqaano macaanka qeybtiisa labaad ama diabetes type two qaab waxaa jira type one la yiraahdo oo noociisa koowaad ah labadaas farqiga u dhexeeya waxa ay tahay qofka insuliinkii sokorta ka hortegayay ee jirka ku jiray ayaa farqi u dhexeeya qofka insuliin qaata ama qofka diabetes type one ka ah insuliin ayuu joogto qaataa waa daawada cirbadda qofku isku mudo uu joogto qaataa qofkaas marka mar walba wuxuu halis u yahay inay sokortiisa ama zaa'ida u dhacdo ama zaa'id u kacdo oo markasta inuu iscabiro uu la socdo sokortiisa marka la eego marka kuwa international diabetes foundationka iyo diabetes outation aida la yidhaahdo haddii la eego dhankaas kulli waxaa lagula talinaya qofka hadduu qabo diabetes type one oo insulin la qaato inuusan soomin waxaana keenayso qofkaas inay sokortiisa ay halis ku tahay inay dhacdo ama inay kacdo labada dhinacba sokorti aan deganayn sokorti aana deganayn ha wa gartay hypo ama hyperglycemida ayaa qofka halis gelinaysa taas markii baaritaan la suubiyo waxaa la arkay boqol kiiba afartan iyo kow dadka diabetes type one qaba oo weliba insuliinka qaato inay sanad walba isku dayaan inay soomaan qaar baa waxaa sooma bishii kala barkeeda qaar baa ilaah ufududeeya oo bisha dhan dhamaystaa laakiin wax walbaba waa shaksi qof kale qof kale inuu isku barbardhigo ma aha haddii sokortaada tahay mid mar walba kacda ama war mar walba dhacdo inaad qof kale ku dayatid maaha adiga naftaada iyo caafimaadkaada wanaa ka fikirtaa marka haddii dakhtarkaada adiga kula socdo oo lambaradaada og hadduu kaaga taliyo oo ku yirahda ha soomin waanaad taladiisa dhegeysta ilaa qofkaas qof kula socdo ogi type two-ga isagana no dhowr nooca dadka qaar type two-ga way ku cusub yihiin oo hadda waxay marayaan xaal la leeyahay noloshaada wax ka bedel almiindada badi cunnada noocan iska yaray laakiin weli daawo ma qaato qofkaas wuu soomi karaa oo hadda wax dhib oo ka imaana ma leh cagsiga waxaa la yirahda way u wanaagsan tahayba sababta waxaas hoos u dhacaya markaas insulin resistanceki hoos u dhici karo tybe towgana waa midda ay waa midda ay keento qaabkuu qofka u nool yahay waa kaas ah waa qofka qaabku u nool yahay inuu miisaankiisa zaa'id yahoo kale cuno cunti cuno cunoo kale inay aysan cuno wanaagsan ahayn oo kale yani lifestyle inay aada wax u liidato taasaa keenta qofka inuu badana waxaa la yihahda weliba tybe twoga qofka saas ku keena tybe twoga waxay ku imaan karaan waxyaaba kale laakiin majority ahaan qofka saas ku keeno tybe twogana haddii diabetes oo dhan laga hadlo boqol kiiba sagaashan to sagaashan iyo shan waa tybe twoga qeybta koowaad saa kuu sheegay tybe twoga waa dadka aan daawo loo qorin dadkaas way soomi karaan dadka xiga waa dadka kiniiniga qaata oo aan weli insuliinka gaarin kiniiniyada kale ah laakiin majority ahaan waxaa la isku raacsan iyadana inuu qofka noocaas oo kale uu soomi karo laakiin oo sokortiisu inuu la socday muhiim tahay daawooyinka qaar sida sulfanuriyadoo kale waxay keentaa qofka inuu dehydration ku dhaco oo aada u qalalo iyadana halis bay keeni kartaa marka wuu inuu xilligu afuran yahay ku dadaalaa siduu usoo celin lahay biyihii ka baxay jirka uu qaataa biyo nafaqaysan oo cisbooyinkii loogu talagalena leh qofka biyaha cad hadduu cabo sen beriba waxa weye biyahan cad waa alxamdulillah ilaah noo kaafiyey wax walba way u fiican yihiin u dhan yihiin laakiin hadduu biyaha badsado waxay keentaa iyadana inuu kaadi badan keeno soo ma laakiin haddaa rida marka electrolyte baa ka hadlaynaa sida sodiumka iyo potatiumka uu jirka u baahan yahay inuu biyaha ku ceshto hadu hadduu rabo waa inuu ku darsadaa ama u cadaa nooca loo yaqaana rehydration solutionyada caadiga ah afarmashiga waa laga iibiyaa iyagoo diyaarsan haddii kalena adaa diyaarsan karo in yaroo cisbiya in yaroo liin baa isku daraysaa biyihii taane sida dadka hadda ka dhadhacsan ma ahanoo keliyaha ifadhiisanaa iyo wadnahan beelaya iyo waa ku naaxaya iyo waxaas wax ka jira ma aha waa waa in yar keliya oo biyaha xitaa inay ka dhadhamaan lama rabo maxaa ladahay cisbada wax yaroo keliya electrolitkii jirka ku celinaya biyaha loo baahan yaha bas waxaa u suuragalaya marka biyihii kaadida fara badneed raacayay inuu jirkiisa kusoo noqdo oo waraabsamo marka wuxuu ka hortagayaa marka dehydration ama jirkiisa inuu qalalo